congressman keith allison oo ahay congressmankii muslin ah oo ugu horreeyey taariikhda maraykanka oo loo doorto wuxuu go-aan ku gaaray in uu kursigiisa iska casilo uu kursi kaleeto u tartamo marka saa u ogtihiin districtiga uu represent garaynayey waa districti muslimiin badan iyo soomaali badan iyo dad badan oo kala duwan ay degan yihiin tan aniga aan matalo ay u eg tahay marka waxaan go-aan ku gaaray in anigana aan kursigiisa asiga aan u tartamo sidii dadkii uu asiga cod uu ahaa cod la-aan aynan u noqon ay u helaan qof sida asigoo kaleete ugu dagaaltamo oo waxa xaq ay u leeyihiin usoo dhiciyo maxaad ugu malaysay jagadan oo laga yaaba inay dad badan ay u sharaxan yihiin inaad ku guulaysan karto oo aad jagadadii hore uga tagtay jagadii hore aan haayey aan weli haayo ilaa iyo january aan hayn doonaa markii aan u tartamayey waxaan la tartamay qof afartan iyo afartan sano kursigaasayta ku fadhisay dadka ismaynan dhehaynin ilhaana raynayso aniga laakiin waxaan dareensanaa in dadka districtigayga degan aan ka turjubi karo oo aan usoo dhicin karo wixii xaq ay u leeyihiin haddana waxaan aaminsanahay dadka congressional district five degan oo minneapolis oo dhan iyo columbia heights iyo fridley iyo st louis park hopkins ay ka mid tahay in aan ka turjumi karo waxa ay dareensan yihiin waxaan u malaynayaa hadda inay taariikhi noqon doonto weligeed qof gabar oo muslin ah gabar wadan afrikaan u dhalatay gabar oo qaxooti america ku imaatay ama qof qaxooti america ku yimid oo wadamadeena ka yimid weligiis muusan ka noqonin congress person america marka waxaan u malaynayaa in annaga oo dhan ay guul noo noqonayso taariikhda meel ay noo gelayso dad badan waa jiraan hadda aniga ila tartamaayo laakiin waxaan aaminsanahay aniga inaan ahay qofka ugu firfircoon oo u fahansan dhibaatooyinkan haysto iyo sidii kursiga lagu soo dhicin lahaa waxa weeyaan waddanka maraykanka waxaa ka jira arrimo fara badan ama heshiyo fara badan oo lagu tartamayo ama laga doodayo maxaa kuu qorshaysan ajandayaashaasi inaad hirgeliso waxaan diyaar u ahay markii qaxootiga iyo dadka hadda raba inay qaxooti waddanka noqdaan madaxweynaha uu dagaal iyo weerar uu kusoo qaado in aan u istaago waxaan ku tala jiraa in waxbarashada aan isbedel weyn ka suubiyo waxaan ku tala jiraa in foreign policyga iyo dhaqaalaha statekeena soo galo aan isbedel badan aan ka suubiyo marka waxaan aaminsanahay aniga in aan ahay qof u diyaarsan sidii shalay aan idinkugu sheegay markaan kursi kale u tartamayay inaan u diyaarsanaa haddana waxaan u malaynayaa in aad filaysaan in aan guulaysan doono oo dadaalkaasaytina meesha uu kasii socon doono oo haddana meel kulli soomaalida keliya minnesota degan maahine maraykanka dhan wada degan meel aan ka difaaci karo oo wax uga qaban karo oo sharci bedel aan uga suubin karo oo haddii ay noqoto qof baasboorkiisa ku dhiban haddii ay noqoto qof rabo walaalkiisa inuu wadankiisa keeno haddii ay noqoto qof deportation loo diyaarinayo haddii ay noqoto qof jaamacadaha lagu cariiriyo haddii ay noqoto hooyooyin ama dhalinyaro lagu dhibayo sidii ay shaqo ku raadsan lahaayeen wax kasta oo nolosheena saameyn ku leh go-aanyaalkooda meeshaasaa laga gaaraa dadka congaresska jooga waa dadka sharciyada dejiyo oo madaxweynahana la gorgortamo marka waxaan filayaa in dadka walaalahii soomaalida ah ay dareensan yihiin culayska uu kursigaasayta leeyahay